Waaxdii caafimaadka ee magaalada Sioux City Metro waxay soo sheegeen kiis aad aad u yar ah oo ka tirsan COVID-19 Arbacada. Ma jirin wax dhimasho ah. Wadarta guud ee hadda ee degmooyinka Woodbury iyo Decorah waa toddobaatan iyo saddex. Woodbury wuxuu arkay laba xaaladood oo togan oo dheeri ah in ka badan saddex kun oo dhan. Degmada Decorah waxay diiwaangelisay hal in ka badan kun todoba boqol. Union County waxay diiwaangelisay boqol toban iyo saddex xaaladood oo togan. Gobolka South Decorah wuxuu raadsay sideetan iyo afar kiis oo cusub oo ah lix kun iyo konton iyo toddobaatan iyo sideetan dhimasho waxaa jiray in ka badan toban iyo todoba kun xaaladood oo togan oo ku nool nebraska iyo laba boqol soddon iyo hal degan oo dhintay website-ka coronavirus ee iowa wuxuu muujiyay in ka badan labaatan iyo afar kun afar boqol xaaladood iyo lix boqol toddobaatan iyo saddex dhimasho ilaa galabta waxaa jiray sagaal dhimasho labaatan iyo afar saac guud ahaan barnaamijka xagaaga ah oo lagu talagalay ardayda Sioux City ayaa dhici doonan sanadkan Bekerka Bell kadib ogeysiis kusoo dir Facebook isagoo leh saacado badan oo aan la tirinayn kadib waxay yimaadeen go-aankaas sababta ah xanibad ayaa la dhigay si dadka kale looga badbaadiyo COVID-19-ka waxay darmeeyeen in barnaamijka cusub siin karin qoysaska adeegyada ah ay mudan yihiin gabdhaha ink iyo Sioux City waxay qorsheynaysaa inay howlaheeda ku gaaban karto xagaagan ardayda tirada yar barnaamijka kudan si dhaqso leh buu u buuxsaday gabdhaha in company waxay la siiyay qoysaska u baahan caawimad bilaash iyo grab iyo cashgo isniinta ilaa ilaa jimcaha laga bilaabo toban saac ilaa iyo toban iyo hal saac oo galabnimada cunooyinka waxay heli karaa qof kasta oo daadis tahay toban iyo sideed sano si iyo wixii ka yar oo ay ku jiraan waalidkood ama dareelaashooda xafladda qaalin jibinta dibadda waxay loo qorshay sababta sabtida soo socota juun labaatan iyo toddobadeeda dugsiga sare ee healand ee suusiri dhacdada waxay loo qorshay toban five p m goobta lagu xasuusto sida kale waa la dhagaysan doona telefishinka munaasabadda ayaa markii hore la qorshay may toban iyo toddobakeeda laakiin waa la baajiyey cudurka faafa dartiida xarunta faraashinka magaalada Sioux City Art Center ayaa sheegtay in xarunta xarunta ay weli cusbuuciyo ka fog tahay taraakiida dib u furitaanka deganaansha ah agaasimaha xarunta ayaa sheegay inaysan jiri doonaan xirooyn faraashiin xagaga ama fasalo kale oo cusbuucyo badan ah qeybta waxbarashada ee xurunta farshaxanka waxay ka shaqeynaysay horumarinta fasalada kadka tooska ee kaaga dambe waxaad ka heli kartaa daraasiin fidiyoyo ah oo lagu daajiyay qadka tooska ah intaas waxay sii dheer shaqo ayaa loo qabtay si lagu abuuro mashaariica farshaxa guuri oo lagu tala galay boqolaal caruur ogan ah oo ku jiray barnaamijka waxqabadka bulshada ee community action agency xarunta farshaqaha waxay leedahay hadda waxay qorashaneyn inay horey u soo socdaan xafladda farshaxa baraanka ee art splash ee cusbuuca cusbuuca shaqaalaha ku dhawaaqis rasmi ah ayaa la filay horanta luulyo qorshayaasha ayaa isku bedeli karaa digin yar qabyaasha ayaa rabay inay ka dhigaan xafladda mid raaxo leh oo ammaan ah intii suurtagal ah